bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jawhar qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah jubbaland oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay xubno ka tirsan al-shabaab xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo laba boqol oo qoys abaaruhu saameeyeen raashin ugu qaybiyey degmada waajid soomaaliya oo ka qayb gashay bandhigga maalgashiga iyo dalxiiska oo lagu qabtay dalka sbein mucaaradka iyo wakiilada beesha caalamka oo ku kulmay nairobi dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan markab uu leeyahay ruushka faransiiska oo qabtay markab looga shakisan yahay inuu leeyahay ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jawhar idin haya kuwada ugu doorkaroon haatan waxaad kusoo dhawaataan warkiioo faahfaahsan waa habeenimo jimcaha sabtana ay soo gelayso saddex iyo labaatanka bisha koowaad sanadka laba kun lix iyo labaatan aan ku horeynay maamulka jubbaland ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab kadib howlgal ka dhacay dhulka hawdka degmada badhaadhe ana soomane ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya madaxtooyada jubbaland ayaa war kale ka soo saartay howlgal ka dhana kooxda al-shabaab kaasi oo ka soconaya dhulka hoodka ee degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose war saxaafadeed ka soo baxay dowlad goboleedka jubbaland ayaa lagu sheegay in howlgalkii ugu dambeeyey ka dhacay gobolka jubbada hoose gaar ahaan duleedka degmada badhaadhe lagu dilay xubno isugu jira saraakiil iyo kaskar ka tirsan kooxda al-shabaab intii howlgalka uu socday jubbaland waxa ay sheegtay in sidoo kale gacanta lagu dhigay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada jubbaland ayaa lagu yidhi ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo ciidamada danab qaybta jubbaland waxay weli si adag u baacsanayaan dhulka howdka ee degmada badhaadhe haraadigii kooxda al-shabaab ee ka firxaday deegaanka kudha ee dhowaan lagala wareegay kooxda al-shabaab kadib guulo taariikhiya oo horkaasi ay ka gaareen ciidamada jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta danab kuwaasoo jubbaland ay sheegtay in jab culus ay ku gaarsiisay kooxda al-shabaab deegaano dhaca gobolka jubbada hoose gaar ahaan deegaanka kudha oo al-shabaab dhowaan lagala wareegay jubbaland war-saxaafadeedka sidoo kale waxaa lagu yidhi siday xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada khasaaraha al-shabaab ayaa sii kordhaya iyadoo dhulka howdka ee deegaanka kudha lagu hayo meedad hor leh iyo dhaawacyo ay sheegeen inay ka carareen kooxda al-shabaab khasaaraha rasmiga ayay sheegeen jubbaland inay tahay in ay gaarayso laba boqol iyo konton kooxda al-shabaab ka tirsan halka ay gacanta lagu haya sida ay sheegtay jubbaland saddex iyo toban maxaabiis oo isugu jira askar iyo saraakiil ka tirsan kooxdaasi kuwaasoo intooda badan qaba dhaawacyo ay sheegtay in lagu gaarsiiyo howlgalka ka dhacay deegaanka kudhaa ee gobolka jubbada hoose madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa si weyn ugu bogaadiyey ciidamada jubbaland adkaysiga foonjignaanta iyo siday ugu go'an tahay difaaca dalka iyo ka hortagga kooxda al-shabaab weerarada ay doonayaan inay ku bartilmaameysadaan fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaana dhaaca maamulka jubbaland ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada jubbaland kaasi oo looga hadlay howlgal saacadihii ugu dambeeyey ka dhacay duleedka degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose ciidamada jubbaland ayaa dhowaan si buuxda ula wareegay deegaanka kudhaa oo hoostaga degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose halkaasoo saacado kooban ay haysteen kooxda al-shabaab jubbaland ayaa sheegtay in howlgalladan ay sii socon doonaan inta kooxda al-shabaab laga saarayo guud ahaan maamulkaasi xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa in ka badan laba boqol oo qoys oo abaaruhu saameeyeen raashin ugu qaybiyey degmada waajid ee gobolka bakool maxamed iile ayaa waajid ka soo diray
in ka badan laba boqol oo ka mid ah qoysaska danyarta ah ee ku nool degmada waajid iyo deegaanada ku xeeran islamarkaana saameyn xoogan ay ku yeelatay abaarta ka jirta deegaanadan ayaa maanta waxaa halkan loogu qaybiyey raashin oo ugu talagalay xildhibaan cabdirashiid maxamed nuur jilay oo ah xildhibaanka baarlamaanka federaalka soomaaliya ku matala ee degmada waajid ee gobolka bakool kaas oo shalay soo gaaray halkan oo ah degmada waajid qoysaska dayarta ah ee halkan raashinka loogu qabiyey ayaa sheegay in xilligan ay bulshada deegaanku qabeen baahi kala duwan oo ku saabsan raashinkan loo qaybiyey islamarkaana wax badan ka tarayo xaaladooda waxa ay uga mahad celiyeen xildhibaanka sida uu u garowsaday in uu soo eego xaaladooda maadaama lagu jiro xilli adag oo xoolihii iyo beerihii intaba aysan xilligan caafi lahayn qaar ka mid ah dadka halkan raashinka loogu qabiyey ayaa u mahad celiyey xildhibaanka
xildhibaan cabdirashiid maxamed nuur dulay raashinkiina idinka mahadsiyi
sifaydan aragaana laamkihana tegey oo raashinkana si ilaahay muraad iyo khayr alla sakhira haafad iyada dhibaata inka jaarta wadanka ma khayr gaab allana sii laankihana tegin isuun baan ilaahay ubi alla sii maad ree dhibaan ninkana kamaad simi mahadnagaan jeediyaan
alxamdulilah xildhibaanka iyo intii noo keentay way mahadsan yihiin magaalada aad baa loogu baahan yahay wax allaala wuxuuna- waxay lanoo keenoo dhan waan ku- waan- waan ku mahad celinaynaa dadka deegaanka ka waran baahi intee leeg bay u qabaan?
baahi saa'iday qabaan Aa, baahi saa'iday aad u badan bay qabaan Aa, ninka wixii inta maanta nala siiyey waan ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha degmada waajid ee gobolka bakool maxamed macali yuusuf oo isna halkan ka hadlay ayaa sheegay in looga baahan yahay mas-uuliyiinta kale ee dowladda federaalka ku matala dadka reer waajid inay ku soo daysadaan doctor xildhibaan cabdirashiid maxamed nuur jilay oo isaguna raashinka ugu qaybiyey qoysaska danyarta mashaariic kalena halkan ka fulidaya
xildhibaana wayba kalena mahadsanto walaayada dhaaratiya ku mid ata bulshada eeda matalaasfi bulshada in eeda habooqato ka farax sangna in eeda hadana galantaha deegto walaay karaamka eeda deersid oo geeka daawashaanto inshaadeeda ada xaaladii oo qiimayto ada raashin siido inshaadeeda dowladii adoo matalaas adoo deegaankiina matalaas habooqat ru'aantii wal oo ada lakii amaano karo eed iyo eed muhiim ew wayba lana mas-uuliyiinta hagujeeda deegaanada inay sida oo xildhibaanka oo kalena aan ka dayda ardaasyada iyada muhiim ata sababto ee qobada dadkan geega tabaalaysan abaarta saameeytay ada geekan la danqana haddii mas-uuliyadii iyo walayadan dhaaratii iyo inshagada mas-uuliyadii adagaadii iyo wayba nagadaasi hanta oo inshagada laciifnimo ka koyto nagadaasi at least wabad walan hayn an qaran markaasi dowladda farmiinta deersi hay-ado farmiinta deersi la danqoy fikirshan booqoy arag itusoo itaabsisa hata un arag baaqas baaqas ayoonan diraan xildhibaan wayba kalena adiina bedelo showmeeliyada ku biidi raashinkan iyo walaay kale la hal maalooda suu bidiiba way waa jari xasanaad ilaahay koo sii waana kolley i kolley laadi gargaar inshagaada geeka lasoo biifadi koo kuduun lansoo biifadi inshagaada een
ugu dambayntii xildhibaan doctor cabdirashiid maxamed nuur jilay ayaa waxa uu sheegay in hay-adaha samafalka kasta oo alla waxsiiye looga baahan yahay in ay soo eegaan dadka duruufaha kala duwan ee dhinaca nolosha ay ku haystaan degmada waajid ee gobolka bakool waxaa ujeedada ee, walankoyne inay mayleerahay gurmad adeersiina shacabka ee deegaanka Ee, sida uma ka warqabneen ee, degmada wejid ee, degmooyinka way kuwa ku eetaa anka population badan gobolka bokool saas daraadeed marka ee, madilan fiiri degmooyinka kale eeda wayan ku runtaa saameynta lagsaasahaatoo saameyntan weli jarta abaaraha oymeylungan oo fursada ku faa'iidaysado hanjeedii ee, bulshada reebaheeda shil duwan ee reer wejid inay gurmadkan ha ku qayb qaadadaan ganacsatada qurba joogta ee, da- qof walba oo mayla eraageeka ilaahay ee, walsii inay wal ku qayb qaadada lanwada kaha iska hirama ee, maamulka mayla eraay ee, la shaqeeya lahangudbiye walaagii ku qayb qaadada lahaay culamaadiinka qayb walba oo bulshada ku mid ah ini baraarug jara baraarugaasna may leeraay haada ini sidii nin xaliya lahaay abaartan hata maal ku jarta deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan hata degmada wejid saasoo kale culamaadiinka iyana in qur-aana la akrisada ilaahay la tuugo ilaahay subxaana watacaalaana way ku toogaanaya ini abaarta arrinka bedela masaajidadana la badiya ducaada la badiya waana lis caawiya Ee, ta kale waa mahadnaqay ee, ee, dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo aan ka horreeyay madaxweyne cabdicasiis oo runtii maamul shay-eed un ku shaqeeya haaye gurmad sida gurmad indeersii lahaay deegaanada guud ahaan koonfur galbeed dhan iyo gaar ahaan deegaanadan hata inka daran ee abaaraha saameeytay iyada aan ka mahad celiyaana madaxweynaha iyo mayleeraay xukuumaddiis saas oo kale marka dadka mayleeraay oo muxsiniinta ah yoona way fadaaneen inay ha ku qayb qaadadaan
soomaaliya ayaa ka qayb gashay bandhiga maalgashiga iyo dalxiiska oo lagu qabtay dalka isbeen axmed cali ayaa warkaas inoo faahfaahinaya magaalada madrid ee dalka sbain waxaa si rasmi ah uga socda bandhigga caalamiga ah ee dalxiis islamarkaana ka mid ah bandhigyada dalxiisa ee ugu waaweyn ee dunida caalamka bandhigan oo soco doona muddo afar maalmood ah ayaa waxaa ka qaybgelaya dalal badan hay-ado caalami ah shirkado waaweyn oo dalxiis duulimaadyo maalgashiyo iyo warbaahin caalami ah iyadoo lagu soo bandhigayo fursadaha dalxiis dhaqanka hiddaha iyo maalgashiga ka jira dalalka ka qaybgalaya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka sida muuqata uga qaybgalay bandhigan caalamiga ah waxaana si wadajira uga qaybgelaya mas-uuliyiin ka socda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo ururka wakiilada duulimaadyada iyo dalxiiska soomaaliyeed ee sata soomaaliya waxay bandhig ku lahayd boorka si rasmi ah kaas oo sare loogu soo bandhigay quruxda dalxiis ee dalkeenna dhaqanka iyo hiddaha soomaaliyeed horumarka ka jira dhanka dalxiiska iyo fursadaha ballaaran ee maalgashi ee dalkeenna laga heli karo boorka soomaaliya ayaana si weyn u soo jiitay booqdayaal caalami ah iyo mas-uuliyiin shirkado dalxiis iyo maalgashi kuwaasi oo si gaara uu dareenkooda isku beddelay markay arkeen bandhigga soomaaliya carwadan waa carwo sanad walba ka dhacda dalka sbain ee magaalada caasimaddaha ee madrid halkan waxaa lagu soo bandhigaa adduunkao dhan dalxiiska dhaqanka hiddaha iyo ganacsiyada tiro badan sida duulimaadyada hoteelada adduunka o dhanna isugu yimaada qol walba dhaqankeeday keentaa dalxiiskeeday ka sheekaysaa farxaday noo taha sanadkii labaad inaan annagana ku soo bandhigayno quruxda dalkeenna aan kaga hadlayno inaan soo kabanayno oo adduunkii sanadkii koowaad xoogaa nala yaabanaa oo laleeyahay soomaaliya buud samaysata laakiin hadda ay dadka nala qabsadeen oo la leeyahay waa ku faraxsanahay inaad ka soo qaybgelaysaan hadda waxaan u soconnaa qaybtii falgalka inaan la falgalno adduunka oo aan xiriir la samayno oo aan kala hadalno diyaaradihii sidii soomaaliya u imaan lahaayeen hoteelladii waaweynaa annaga waxaan u taagannahay bulshada soomaaliyeed meel kastoo dee matalaadeeda inaan gaarsiino marxaladdan waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay guud ahaan xaaladda bandhiga oo ah sanadkii shanaad sanadkii lixaad aan ka soo qayb galno taasoo marba heerar soo maraysay heerkii ugu dambeeyey hadda aan joogno oo ka oo janawari waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida loogu soo qayb galay waxaana aad iyo aadaan rajaynayna haddii ilaah yidhaahdo inaanay ka noqon doonto xarwada ugu weyn iyo diyaargarow intaan ka ballaaran inaan samayn doono haddii ilah yidhaahdo cabdulaahi xayir ducaale agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dalkeennu markii labaad uu bandhigan ka qaybgelayo taasna ay u tahay guul weyn waxaan ku soo bandhignay waxyaabaha ay soomaaliya ay gaarka u leedahay hadday tahay arrimaha dalxiiska iyo hadday tahay arrimaha dhaqanka sidaa uga jeedaan sawirrada waxaan la kulannay shirkado fara badan oo caalamiya haddii aan nahay dowladda soomaaliya wasaaraddeeda dalxiiska iyo dhaqanka iyo haddii ay tahay hay-adda sadda ee duulimaadaya dalxiiska waxaan ka kororsanay waayo-aagnimo fara badan oo noocyo kala duwana waxaanu ku aragnay shirkado fara badan waxaan la kulannay dalal fara badan madaxdooda oo dhinaca dalxiiska ah ama afrika ama eshiya ama waddamada kale yurub waayo arnimo fara badan dad fara badan oo soomaaliyeed oo soomaaliya u haystay meel dagaal ka socdo dhibaata ka jirto ayaa arkay developmentiga iyo dibhabeynta ka socota dalka soomaaliya calankeenii baa halkaa lagu soo bandhigay waxaa laga daaray waxyaabo kala duwan oo taariikhda dalxiiska ee soomaaliya iyo siday uga soo kabanayso dagaalada sokeeye ka qaybgalka soomaaliya ee bandhigan waxa uu muujinayaa dadaalka joogtada ah ee dowladda soomaaliya ay ku doonayso inay dib ugu soo celiso dhanka iyo qariiradda dalxiiska korna loogu qaado sumcadda dalkeenna dhanka maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah iyadoo dalxiiskan uu xilligan inoo yahay mucaaradka iyo wakiilada beesha caalamka ayaa ku kulmay nairobi xasan axmed ayaa warkaas inoo faahfaahinaya wakiilada caalamiga arrimaha soomaaliya ayaa xalay kulan kula yeeshay magaalada nairobi qaar ka mid a xubnaha mucaaradka iyagoo si toosa kala hadlay xaaladda cakiran ee dalka iyo mustaqbalka hanaanka siyaasadeed ee dalka kulankan oo socday saacado badan waxaa diiradda lagu saaray saddex qodob oo beesha caalamka ay si xoogan u muujisay walaaca ay ka qabaan jihada siyaasadeed ee soomaaliya dalabkooda ah in golaha mustaqbalka ay aqbalaan shirka muqdisho iyo in aysan marnabo taageeri doonin muddokororsi kasta wakiilada waxa ay sheegeen in fariintan ay tahay mid si cad ay u gaarsiinayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyagoo uu sheegay in wakhtiga dastuuriga xafiiska uu dhammaanayo ayna ka diigayaan khatar kasta oo ka dhalan karta haddii la gaaro may laba kun lix iyo labaatan iyadoon xal siyaasadeed oo lagu wad qanci la gaarin waxay hoosta ka xariiqeen in xaaladda amni dhaqaale iyo siyaasadeed ee soomaaliya ay maanta aada u jilicsan tahay islamarkaana isbedelada ka socda dunida ay saambooy weyn ku yeelan karaan haddii aan heshiis deg dega la gaarin maanta oo jimco ah wakiilada caalamiga ayaa kulan la yeelanaya madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland ka hor inta aysan si wada jira ula kulmin golaha mustaqbalka marka ay qaataan go-aan midaysan oo ku saabsan waddada loo marayo xalka khilaafka siyaasadeed ee taagan kulanka nairobi ayaa loo arkaa mid saameynweyn ku yeelan kara jehinta mustaqbalka soomaaliya iyo iskudayga lagu doonayo in looga hortago xiisada siyaasadeed oo dib usoo cusboonaata halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jawhare haatanna warka dibadda faransiiska ayaa sheegay inuu gacanta ku dhigay markab siday shidaal oo ku sugnaa badweynta mediteraneanka kaasi oo looga shakisan yahay inay ka qeyb tahay shidaalka cunaqabateynta saaran yahay islamarkaana uu ruushka jibinayo cunaqabateynta madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in markabkan sida shidaalka uu ka hor imaanayo cunaqabateynta saaran ruushka ciidamada badda faransiiska iyaga oo kaashanaya saaxiibada ay ka mid yihiin u k ayaa fuulay markabkan khamiistii inta u dhexaysay sbain iyo morocco warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen radio jawhar waanaga inta